maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa muddooyinkii u dambeeyey wada dadaallo dib loogu furayo waddooyinka muhiimka u ah isu socodka bulshada iyo gaadiidka kuwaas oo siyaabo kala duwan u xirmay kadib burburkii dalka ka dhacay maamulka degmada kismaayo ayaa ku guuleystay inay banneeyaan ilaa dhowr waddo oo muddo dheer xirnaa kuwaas oo intooda badan ay xireen dhismayaal laga dhistay meelihii waddooyinku mari jireen haddaba guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed afarweyne ayaa ka warbixiyey wadooyinka ay fuleen isagoona bulshada reer kismaayo ugu baaqay inay kala shaqeeyaan horumarinta kismaayo adugu muddo labaatan iyo dhowr sano dheeri koo iyo labaatan miya amase waa laba iyo labaatan runtii dadkuna waa ku dhib qabay dowladda hoose waxay go-aan ku gaartay inay fuliso dhammaan wadooyinka inay fuliso oo furto dhammaan wadooyinka xirnaa waxay ahayd ballanqaadka iyagii waa qayb ka mid ah in waddooyinka la furo maanta waddadaana la furay waxaan u mahadcelinaynaa dadkii oo guryahoodii dumiyey oo banneeyey si dadku waddo u xiro waa ku mahadsan yihiin dadka inta kalena waxaan rabaa in laga qayb qaato horumarka magaalada waxaynu u baahannahay kismaayo qurux badan waxaynu u baahannahay kismooyin wado kismaayo waddooyin leh waxaynu u baahannahay kismaayo cusub waxaynu u baahannahay kismaayo dadka soomaaliyeed ku wada noolaan karaan waxaynu u baahannahay kismaayo isku diyaarisa caasimaddii soomaaliya waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo dad soomaaliyeed kala duwan degan yihiin dadka reer kismaayoodna waxaan mahad gaar ugu celinayaa sida ay ugu heelan yihiin ama ugu bokan yihiin inay magaalada waxaan hayday horumarka ka qayb qaataan insha allahu tacaala waxaan dhisi doonaa kismaayo qurux badan oo dadka soomaaliya u wada siman yahay